dhinaca kalena dadka ku dhintay weerarkii hotel naasaha hablood ee shalay waxaa ka mid ahaa doctor ducaale shahiid oo ka tirsanaa dhakhaatiirta magaalada muqdisho doctor ducaale waxaa dhalay rofeor shahiid oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii hotel shamwey sanadkii laba kun iyo sagaalna dhacay haddaba dhimashada doctor ducaale shahiid ayaan ka waraystay walaalkii doctor raage shahiid oo kamid ah oo ka mid a barayaasha jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho
walaal waa mahadsan tahay ducaale shahiid allah unaxariist wuxuu ahay walaalka iga weyn waxaan ahay aniga raago shahiid da-di ku-xigta ayaan ahay ducaale shahiid wuxuu ahay dhakhtar wuxuu ka qalin jebiyey jaamacadda banaadir sanadkii labada kun iyo sagaalkii wuxuu ahay ardayda qalin jebinaysa xilligii qaraxa shaam uu dhacay halkaas waxaa nooga dhintay aaba allah unaxariista tirshayd ducaale qaraxaas uu ka badbaaday maalintaas wixii ka dambeeyeen wuxuu galay booskii aabe wuxuu ka shaqeynayay maantadan ilaa waagaas lasoo dhaafay jaamacadda banaadir oo ka ahay bare maadadii uu dhigi jiray aaba allah unaxariistay isla sidoo kalena wuxuu ka shaqey jiray arrimaha caafimaadka ee wadanka sida wuxuu soo maray hay-adaha qatar red crescent iyo sidoo kale wuxuu ahay inuu ka shaqeyn jiray hay-addan concern worldwide xafiiskeeda magaalada muqdisho u qaabilsanaa caafimaadka shalay markii uu qaraxaasi ka dhacay hotel naase hablood uu ku dhimanay ma wadaduu marayay ma hoteelku uu joogay xaguu qaraxu ka soo gaaray isagu wallaahi caasha allah unaxariisto ducaale horta wuxuu marayay wadada ayuu marayay xilligaas wuxuu la kulmay qaraxa meesha haddaad og tahay waxaa kasoo horjeeto labaajo gaarida lagu dhaqdo oo kaar woosh ah halkaas ayuu gaariga ku dhaqday markaas ayadoo gaariga loo dhameeyey asigoo soo bixi rabo ayuu qaraxa meesha ku haleelay kolleyba qabarkiisana waxaa noola soo sheegay dad meesha joogeen ayaa noo soo sheegeen sidaas ayaa meesha ugu tagnay markii ayadiyo wixii socdaan halkaas ayaana kasoo qaadnay meydkiisa ayaana halkaas kasoo qaadnay qadarta un baa geystay ma fadhiisan jirin ducaale waxa waaye talaadadii lasoo dhaafo ay wadanka kusoo laabto nairobi shaqo ugu maqnaay ducaale allah unaxariistay wuxuu ka tegay shan caruura oo saddex rag ahayiin iyo laba gabdhood ilmihiisa ayuu fasaxa ka imaaday nairobi ayaa degan yihiin haatana marka wadanka ayuu imaaday shaqadii kusoo laabtay haddana idi inuu lasoo iidista ayuu rajeynayay balse qadarta ala ayaa dhacday kolley meesha ayuu markaasi ka maraya ducaala marka hoteelka wax shaqana kuma lahayn mana fadhiisan jirin
waxaad ii sheegtay raage in ducaale uu ahaa da-da kaa weyn ee aabbaha uu dhalay iyo dabcan sidaan qiyaasayo hooyana ay dhashay marka waxaad ka warantaa muddaad soo wada nooleedeen waad soo wada korteen bal dabeecadihiisa iyo dhaqamadiisa waxyaabaha aad ku sifayn lahayd wallaahi ducaale wuxuu ahaa nin iska afkaaban afarteena wada dhalatay oo hooyo isku hooyada aan nahay wuxuu ahay ninka noogu afka gaaban wuxuu ahay nin aad iyo aada u jeclaay in uu dadkiisa wax u qabto wuxuu ahay nin saqiya wuxuu ahay nin jecel in macnaha uu kasoo baxo booskii aabihiis oo baneeyey oo lagu garanayo inuu ahay dhakhtarka keliya ee macnaha labaatankii sano wadankan dhibaatada ka jirtay asigoo adeegayo ku dhintay haatana ducaale wuxuu qaatay mabdi aabihiis wuxuu ku dhintay wadankiisa asagoo uu adeegayo dadkiisa waxbaraayo juhdiga la geliyana wuxuu ahay in haddii maanta wadankan qof kale aysan u joogin in uu asiga noqdo dadka keliya ee wadankaas namata bixin karo kolleyba mabda-aas oo nagu soo wada koriyo annagana haatan aan ku wada joogno ayuu ku jooga asigana waxaad ii sheegtay in caruurtiisa iyo xaaskiisa ay degan yihiin nairobi ma waxaa jirtay cabsi ah in reerka iyo caruurtoo dhan inaanay gudaha dalka sii joogi karin may wallaahi ducaale wuxuu ahay reerka qofta keliya caruurtiisa banaanka ay nooga maqan yihiin arrintaasna waxaa ku kasbay cunug yaroo aada iyo aada uga xanuunsaday oo wadanka gudihiisa wax looga qaban waayey ayaa waxaa danta ku kasabtay nairobi in lagula tacaalo marka arrintaas ayaa waxay keentay in ducaale macnaha xaaskiisa ilmihiisa ay saddexda sana afarta sana ugu dambeysay halkaasay joogeen wuxuu rajeynayay in cunugaas haddii uu wax yar koro oo soo gaaro iskuol inuu wadanka kusoo celiyo dhibaatadaas caafimaad ayaa ku keentay cunugiisa in macnaha oo yereerkiisa xaggaas uu ka haayo ee ma ahayn ducaale nin wadanka ka baxo famankeena mabda-iyan waxaa aaminsannahana wadankeena inaan u dhalanno wadankeenana u dhimanayno wadankeena inaan ka baxnana waxaan aaminsannaha ma ahan waxa waaye aabaheen bu markuu wadankan ugu korinayo meel uu ka aado ma uusan waayin balse dhibaatadii iyo shacabkaas lacagtii canshuurihii iyo wixii lagu soo baray iyo dhibaatadaas iyo sida wax kusoo bartay in macnaha uu maanta ay shacabkiisa u baahan yihiin uusan meel ilaa uga tegin mabda-a guud ayaa mabda-aas ahay kolley waxuu nagala dardaarmana waxaas ayay ahayd hadda ducaale wuu dhintay naxariistan allaha siiyo wuu kaa weynaa waxaad ii sheegtay in uu ku jiray kaalintii doctor shahiid oo ahaa aabihiidan dhalay magaalada muqdishona si weyn looga yaqaano oo ahaa dhakhtar halkaa ka howlgeli jiray barana ka ahaa jaamacadda banaadir qarxii shaamow buu ku dhintay kaalintiisii ducaala buuxiyey hadda yaad isleedahay kaalinta ducaale iyo aababa doctor shahiid way buuxin karaan
markii laga soo tago anigoo hadda jaamacadda banaadir ka shaqeeyo balse ah hadda hormuudka arrimaha ardayda islamarkaasna ah macalin wax ka baro kuliyadda culumta computerka waxaa jiro doctor ayaalo maxamed aadan alla asigana oo ah wiilka noogu yar oo haatan waxbarashada mastarka ku diyaarinayo wadanka china oo insha allah aan rajeyneyno kaalintii caafimaad inuu inuu bixin doono inuu asiga noqon doono qofkii bedeli lahayd insha allah ayaan rajeyneynaa kolleyba insha allah wiilasha ducaale iyo gabdhaha ducaalena waxaan rajeyneynaa in ay noqon doonaan ayankana ducaale oo kale iyo kuwa kasii wanaagsan